waxaa dalka burundi uu ka mid noqday dalalka uu kusii fidayo cudurka furuqa daanyarada kaas oo ka bilowday dalka kongada waxaana dadka laga helay cudurkan ee ku sugan burundi ay gaarayaan boqolaal ruux wasaaradda caafimaadka ee dalka burundi ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in isbitaalada caafimaad la dhigay uu yaraan boqol sagaashan iyo saddex ruux oo laga helay cudurka furuqa daanyarada iyadoona lala tacaalayo xaaladooda caafimaad si guud waxay wasaaradda caafimaadka burundi ay shaaca ka qaaday in dadka uu soo ritay cudurka furuqa daanyarada ay gaarayaan boqol soddon iyo kow ruux laakiin ku dhowaad laba boqoloo ruux ayaa la dhigay xarumaha caafimaad oo ay xaaladoodana aada u liidato labaatan iyo sagaal degmo oo ka tirsan afartan iyo sagaalka kale ee dalka burundi ayuu gaaray cudurka furuqa daanyarada taas oo ka dhigan inuu si xowli ah ugu sii fidayo cudurka xukuumadda banjabuur ayaa muujisay inay awooddeedu ka badan yihiin xaaladda caafimaad darro ee dalka ku baahday hay-adda caafimaadka adduunka ayay burundi codsatay inay la soo gaarto gurmad caafimaad isbitaalka dhexe ee magaalada bujumbura ayaa la dhigay dadka ugu badan ee xanuunsan waxaana isbitaalka ka jira xaalad adag oo ah xitaa inay bukaanadu heli karaan biyo nadiif ah oo ku filan